bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardىa waxaa dersigeenna caawu uu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo labaatanaad ee suuratu الnisaa waxaanu ku joogaa aayadda afar iyo afartanaad ee suuradda lafteeda allah waxau ihi subxaanah wاlmuxsanaatu min الnisaaءi ilaa maa malakat aymaanukum kitaab allahi calaykum wauxila lakum maa wara'a dalikum وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وxau kaga hadlayaa waa تatimة محaramaat النikاax haweenkii nikaaxooda uu muxaramka ahaa ee habeenkii hore wax ka mida aynu soo maray xurimat calaykum أmahaatukum waa dhammaystirkii muxaramaadka oo walmuxsanaatu halkaasay la socotaa oo ay ku cadfan tahay xurimat calaykum ummahaatukum ay walmuxsanaatu waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu lmahri cala alaswaaj in meherku ragga uu ku waajibayo mar hadday haweenkii ku tamatucaan oo ay isgaadhaan fama stamtactum bihi minhunna faatuuhunna ujuurahunna fariida waxaa kaloo ku sugan xurmatu zawaaji alaxraari bilimaai ilaa bishuruutin arbaca raggii xorta ahaa haweenkii addoommada ahaa inay guursadaan uma bannaano ilaa afar shardi laga helo oo aynu tilmaami doonno oo aayaadka ku jira waa cadamu lqudra shardiga koobaad inaanu awoodi karayn inuu guursado waxa weeyaan haweenkii xorta ahaa iyo alkhawfu calaa nafsihi alcanata naftiisa zino inuu uga boqo labadaa shardi isaga ayay ku xidhan yihiin cabsi iyo inuu kari waayo inuu haweenka xortaa guursado labana addoommadaa loo dhigayaa oo addoontii waa an takuuna cafiifatan wa an takuuna mu'mina waa inay dhowrsoon tahay mu'minadna ay tahay afarta shardiba iyadoo loo dhigay ayaa haddana alla waxau ihi wa an tasbiruu khayrun lakum inaad iska daysaanba haddana idin khayr badan waayo dee ubadka aada dhalayso ee addoommada cid kale u noqon doona ayaa la diidayaa waxaa kaloo aayaadka ku sugan min nicami illaahi calaa cibaadih waxaa ka mida nicmooyinka alla addoommadiisa ku galladaystay inuu u bayaamiyey sharaa'icda diintooda oo xaqa uu ku hanuuniyey yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladiina min qablikum waxaa kaloo raxmadda rabbi ka mid ah yuriidu allahu an yukhafifa cankum wa khuliqa alinsaanu daciifa insaanku waa daciif taag daran oo qaabdhismeedkiisa iyo abuurkiisu asal ahaan waa daciif oo makhluuqaadka ugu taagta daran ayuu ku jiraa xagga casiimada iyo go-aan qaadashadana waa ku daciif oo dembiga kama adkaysan karo sidaa darteed baa alla subxaanahu wa tacaala wax badan oo sharaa'icdaa ugu fududeeyey oo ugu sahlay oo diintu waa muyasar oo fattaquu llaha ma statactum laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha qaacidaduna waata an laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca aldaruura waajibku waa ku dhacayaa karid la-aan marka la awoodi waayo xaaraantiina waxay ku bannaanaanaysaa daruurada markay naftu kuu qabato bakhtigaa kuu bannaan waa taysiirka iyo takhfiifka socotada markaynu nahay cibaadaadkii waa laynoo sahlay oo soonkii waynu iska dayn karraa si aynu hadhow u qallayno oo waa afuri karraa socotada markaynu nahay salaadihii rubaaciga ahayd baa laba laynooga dhigay qasri in la kulmiyo jamcina laynoo banneeyey waa rukhas axkaamta iyo waxyaabaha la midka ah waxay tilmaamayaan yuriidu allahu an yukhafifa cankum wa khuliqa alinsaanu daciifa waxaa kaloo aayaadka ku sugan xurmatu amwaali lmuslimiina wa anfusihim xurmada ay xoolaha muslimiinta iyo nafahooduba ay leeyihiin iyo cuquubada ka ratibmaysa haddii meel lagaga dhaco yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaطil ila an takuuna tijaaratan can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima haddaad ku xadgudubtaan labada naf iyo maalba maxaa ka dhalanaya wman yfcal dalika cudwaana wadulma fasawfa nusliihi naara wa kana dalika cala allahi yasiira waxaa kaloo ku sugan aayaadka hawaabu ijtinaabi alkabaa'ir takfiiru alsakaa'iri wa dukhuulu ljinaan kabaa'irta waaweyn iyo fawaaxishta haddii laga fogaado waxaa lagugu abaalmarinayaa dunuubta yaryar ee kaa dhacda in lagaa dhaafo adoon toobad keeninba in xasanaadka iyo wanaagyada iyo khayrkaad samaynaysa lagaaga zuuliyo jannadana lagu geliyo oo dembiga kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn laabudda laha min towba towbad shuruuddeedii dhammaystirantaa lagama maarmaan u ah haddiise kabaa'ir laga fogaado waxaa lagugu abaalmarinayaa waxa ka sokeeya yaryar ee kaa dhacdhacaya in lagaa dhaafo jannana lagu geliyo in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima waxaa kaloo aayaadka ku sugan annahyu can اlictimaadi clى اtamani wاlxahu calى اlictimaadi calى alcamal wاlridaa biqadaءi اllahi waqadarih waxaa laynoo diiday in la cuskado yididiilashada iyo tamaniga iyo ruuxu inuu u hanqaltaago uun cid kale waxa la siiyey oo wixiisaba uu arki waayo walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd waxaad isdheer tihiin hadday maal tahay hadday madaxtinimo tahay hadday abuur ahaan qurux iyo wax kaloo la ysdheeriya ay tahay maaha dee inaad tamanidood u hanqaltaagto wax cid kale alla uu siiyey waxa la ysdheeryahayna lababa waa noqon kartaa oo aslulkhilqa abuurista asalkeeda waxbaa la ysdheeraan karaa oo dadkuma sinna quruxda iyo qaabdhismeedka dee dadkuma sinna waxaa kaloo la ysdheeryahay wixii la kasbado oo maal iyo madaxtinimo dadku dee ma sinna oo waa kala sarreeyaan waxaa inaad tamanidood u hanqaltaagto waa laynoo diiday waxaa laynagu booriyey nin walba wuxuu shaqaystuu leeyahay in la camal falo oonad cid kala eegin lilrijaali nasiibu mima ktasabuu walinnisaa'i nasiibu mima ktasabna rag iyo dumarba abaalmarin iyo cuquubaba nin walba wuxuu yacni sameeyey unbuu abaalkeeda leeyahay haddana waxaa laynagu irshaadiyey oo laynagu tawjiihiyey inaynaan xagga aadamaha waxa la siiye eegine xagga rabbi aynu eegno ilan deeqda alla ma dhammaato wuxuu doonuunu kuugu deeqi karaa was'alu llaaha min fadlih ilaahay u deeq yacni dadkan waxaanad eegasa ugu deeqay adigaba dee cidikaama xigtee ka dalboo ka doon ilaahay wax weydiiso laakiin aadamaha ha eegin wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura ilaahay deeqda iyo cadiyadaha uu bixiyaana mid la manciyo cid gaara u xidhan ma aha waa maftuux lagaama xige markaa ilaahay ka dalabo adiguna camal fal oo asbaabtiina la kaalay rabbina su'aalo waxaa kaloo aayaadka ka mid ah qawaamatu rijaali cala annisaa wa bacdu axkaami alusra maamulka ay raggu u hayaan dumarka iyo guryaha iyagu ay maamulayaan iyo axkaamta qoyska ee shareecadu u dhigtay wax ka mid ah alrijaalu qawaamuuna cala annisaa waxa alla uu tilmaamoo caddeeyey waa allihii addoommada abuuray ee cid walba ogaa waxa ku habboon ayaa yidhi raggu iyagaa maamulaya dumarka markaa dee ninka ilaahay la murmaya odhanaya maya waa siman yihiin ninka iyo gaba yacni rag ragga iyo dumarku dee waa ruux xukumkii ilaahay ka hor yimid walaysa adakaru kaalunhaa ma sinnee alla kala sarraysiiyey walirijaali calayhina daraja alla markaa waxau ihi raggu iyagaa haweenka maamulaya waxay ku maamulayaan sababkiina hadda waa la caddeeyey oo sababka koobaad waxa weeyi bimaa fadala allaahu bacdahum calaa bacdin waxa lagu kala fadilay ku kala sarreeyaan qodobka hore qabso oo ilaahii haweenkiiyo raggaba isagu abuuray ee addoommadiisa u xogogaalka ahaa alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir ayaa tilmaamaya inay kala sarreeyaan oonay sinnayn waxay ku kala sarreeyaan qaabdhismeedka jidhka iyo abuurista oo maanta qofka miyir qabeen waa layn haddaad tidhaahdo ninka iyo gabadha awooddooda jidh ahaaneed ma isku mid ba maya buu odhanayaa ma nin ragay gabadhi u bir dhigan kartaa raggaa ka xoogiyay taal badan halkaa maxaa laga qaadanayaa intaan meel kale la gaadhin horta awoodda qaabdhismeedka jidh ahaaneed iyo sida loo abuuray ayuu kala adag yihiin oo ninka ad adayg iyo awood baa loo abuuray oo wakaa dagaalamaya ee difaacaya ee dagaal tegaya ee shaqo tegaya dee isku muruq iyo isku awoodba maaha taa qof kastoo caqli loon majnuun ahayni waa qiraya waa kow caqligii kuma sinna oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ki yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli lxaazim min ixdaakunna maan arag kuwa caqli ahaan iyo diin ahaanba nuqsaani ugu jirto wax ka dhiman yihiin oo haddana ka bedeli og oo ka doorin og ninka ragga ugu adag waxa weeyaan arrinkiisa ka bedeli og iyo caqligiisa macnaha wuxuu tilmaamay nebigu inay dumarka ay ku jirta nuqsaanulcaqli waddiin markii la su'aalay wuxuu yidhi nuqsaanta caqligu waxa weeye dee waxa markhaatigii ninka markhaatiga ninka marka nin labaad loo waayo laba nin inay markhaati galaan marka hal nin la hele kii labaad la waayo waa ta labada haweenka ah laga dhigayo muqaabilkii ninka halkii laga waayey laba dumaraa gelaya maxaa halkii nin keliya laga rabay laba dumar la ysugu kabay dee an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukhraa waatii suuratu lbaqara inagu soo martay fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani miman tarduuna min ashuhadaa an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukhraa marka yacni maadaama caqligooda nuqsaani ku jirto midkood markay ilowdo ta kale inay xasuusiso ayaa loogu kaboo laba loogaga dhigay nuqsaanta xagga diinta markii rasuulka la weydiiyena waxauu yidhi midkood maalmo dhan bay ka fadhiyaysaa salaad iyo soomba waa marka caadada ama dhiigga dhalmada ay qabto ragguna dee marnaba kama joogsanayaan oo diintoodu waa u dhammaystiran tahay marka taa xaggii caqliga iyo diinta iyo abuurka iyo qaabdhismeedka waa lagu kala fadilay ragga iyo dumarka oo ilaahii abuuray ayaa ku kala duwo waa ku kala sarreeyaan walirijaali calayhina daraja sababta labaaday u maamulayaan raggu dumarka waxa weeye wa bimaa anfaquu min amwaalihim xoolahoodiibay ku bixinayaan raggu dumarka oo meherkii iyo masruufkii iyo mariinkiiba ninkaa bixinaya cadaaladna maaha in la yidhaah xoolihiina adaa bixinaya gabadhaana ku maamulasa marka waxay ku maamulayaan xoolahooday ku bixinayaan iyo dheeraadka alla u siiye dumarka ay dheer yihiin markaa kuwa odhanaya maya waa la siman yahay dee taasi waa diinta gaalada iyo dimuqraadiyadda laakiin diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey may simin ee waa kala sarraysiisay iyaga laftooduna markay sinaanta ku baaqayaan gaaladu waa uun hadal ay iskaga dhawaaqayaane xaqiiq ahaan iyaga laftooda haddii loogu fiirsado oo miyay siman yihiin boqoradooda ama boqoradooda iyo madaxdooda iyo shicibka miyay siman yihiin maamulaha shirkadda iyo dadka shaqaalihii miyay siman yihiin waaqic ahaanba bani aadamku isma maamuli karaba oo ma wada noolaan karo kala sarrayni haddaanay jirin iyo kala dambayni marka iyaga laftoodu dee dadka muslimiintunbay ku lugoynayaane kala dambayn iyo kala sarrayn nolosha aadamahaaba ku socota wax garba siman oo iska socdaa dee ma jiraan waa la kala dambeeya waa la kala sarreeyaa taasi markaa waa qawaamadii ragga haweenkuna inay oggolaadaan halka alla u dhigay sharaf iyo derajay u tahay guryaha in lagu sharfay oo lagu boqray oo awlaaddooda iyo guryahooda ilaashada la yidhi sharaf bay u tahay raggana bannaanka u baxoo ka shaqeeya in la yidhi sharaf bay u tahay qolo walba halkii alla u dhigay inay joogto wanaag iyo khayr bay u tahay bacdu axkaami lusra marka waxaa la tilmaamay taa intaynaan gelin fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bimaa xafida allaahu haweenka wanaagsan rabbigood iyo raggoodaba waa addeecayaan ka hor iman maayaan xaafidaatun lilghayb raggoodu markuu ka maqan yahayna naftooda iyo wixii lagu aaminayba waa u ilaalinayaan oo khiyaamayn maayaan oo nafteedii khiyaamo iyo gogoldhaaf samayn mayso xoolihii ninkeeduu ku aaminay iyo gurigii iyo ubadkiina waa u ilaalinaysaa oo dayici mayso kadib alla wuxuu tilmaamay haweenka looga baqanayo santaag iyo kibir iyo taacadii ilan ragga inay haweenku ateecaan taacadii dumarku ay ragga adeecayaan waa waajib marka haddii looga baqo kibir iyo santaag iyo amarkii ninka inay iskala weynaato oo ay tidhaahdo dee yaad la hadlaysaa waxa la waxa la jideeyey wixii dawow noqon lahaa silsila dawooyin ah ayaa la ysdaba dhigay oo kala horeeya horta wallaatii takhaafuuna nushuusahunna culimmadu waxay yidhaahdeen takhaafuuna baqal laga qabo inay yacni santaag iyo kibir iyo caasinimo inay samayn doonto baqal laga qabo dawada laynooguma tilmaamin ee baqihii waa marku wixii laga baqayay dhaco marka takhaafuuna culimmada qaar baa ku macneeyey ay taclamuuna markaad ogaataan ay dhacdo laakiin jalaaludiin asuyuuti wuxuu odhanayaa wallaatii takhaafuuna nushuusahunna bian daharat amaaraatuhu haweenkaad ka baqanaysaan inay raggoodii ku kibraan oo taacadii ka santaagaan ama aswaajtooda ay caasiyaan oo maxaad kaga baqateen bian daharat amaaraatuhu astaamihii iyo calaamadihii kibirka iyo cisyaankaa muuqday marka waa in dee calaamadiisii muuqato haddaanay calaamadii muuqan dee maxaa la daweynayaa halka dambe waa in khiftumna wuxuu odhanayaa jalaalaynku ay calimtum waayo waxa taa horena bian daharat amaaraatuhu tanna bian calimtum uu yacni loo soo qadaray waayo waxani markuu dhaco ama astaantiisa la arko ayaa la daweyn karaa laakiin waxani inuu dhacaa laga baqa qabaa wax laga baqanayo dee dawadiisa lama si bilaabo haddii marka nushuuskii calaamadihiisii muuqdaan faciduuhunna kow horta waaniya ilaahay ku cabsigeliya madaxadayga cuquubada ka dhalanaysa u sheega ilaan waa dad mu'minaadahoo inay dabcaan oy ku maqlaan baa la arkaa hadday anfici weydo wahjuruuhunna filmadaajici guriga uga baxa lama odhan waxaa la yidhi makaanu jiifkii gurigii ama qolkii aada wada jiibsanayseen jiifkii kaga haajira marka jalaaluddiin asuyuudi waxa uu soo qadaraya u odhanayaa ey ictasiluu ilaa firaashin aakhara firaash kale u durka oo u fogaada macnuhu markaa wuxuu noqonayaa dee sariirtii la wada hurday haddii waxa weeyaan marka dee hujraankii lala imanaayo halkaa furaashkii dhigo dee ka yar durub ilaan waxaa la doonayaa uun mucaamaladii ninka iyo gabadha u dhaxaysa inuu joojiyo oo dee mucaamalada gabadha oo laga joojiyaa cuquubo ka daranba ma jirto marka in laga sii jeedsado oo furaashkii lagaga haajiro maaha gurigii in looga baxo laga dudo laakiin waa uun furaashkii inaad uga tagto ood halkaasoo kale uga yar durugto hadday taasi anfici weydo wadribuuhunna garaaca garaacana haddaba kii soomaalida ma ahayd dee qoolka ama budka lagu jajabinaye sunnadaa sharaxdo waa darban hayra mubarixin waa garaac aan bararinayn oon lafna jabinayn cadna aan goynayn waayo darbigani dee waxay culimmadu yidhahdeen waa darbu ta'diib waa edbin laakiin darbi cadaawadeed ma aha innanka madaxaabuu laba ka kala dhigayaa qof dee marka las marka la yaro cadhoodee dumarka la garaacayo garaaceenna waa xad ka bax laakiin kani waa garaac yaroo edbinaho la rabo uun gabadhii inay wax dareento oo soo noqoto intaa markii la sheegay ayaa ilaahay wuxuu yihi fa in atacnakum falaa tabquu calayhina sabiilan haddaba hadday idin yeelaan waddo kale ha u raadsanina kol hadday idin yeeleen oy soo noqdeen inaad adigu u raadiso kolba iin iyo waddo aad ku dulmidood wax u doondoonto dee waa dulmi halkaa kaga hadh ilan dadka qaar baa laga yaabaa iyadoo dawadiiba la helay oy gabadhiiba soo noqotay ayaa haddana sidiisuu wax ugu raadinaya qof bani aadamana dee in loo qabsado iyo meel ka dhacdee lagama waayo marka idinku wax kale ha u doondoonina ina allaha kaana caliyan kabiira ilaahay waa mid sarreeye oo weyn culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa halkaa ku jira takhwiif iyo goodi iyo cabsigelin oo dee nin yahow haddaad muruqaaga aragtood isleedahay qawaariirtan ama haweenkan u xoog sheego haddee ogowo allana waa kaa sarreeya waana kaa xoog wey mar hadduu rabbi kaa sarreeyo kaana awood badan yahay dumarkaa daciifkaee hoostiinna alla yeelay idinku xilkooda aada haysaan dee rifqan bilqawaariir siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam quraaradaha u naxariista oo ha jabinina daryeela oo waxa weeyaan ha dulmiina waxaa kaloo la tilmaamay waa in khiftum shiqaaqa baynihima hadda shiqaaqu nushuuskii dee waa ka sarreeyaa oo tani waa kala go' markay ku dhowaato kala dhaqaaq marka labadii ruux mushaaqaqadu dee waa midba inuu dariiq qaadee markaad aragtaan inay dhexdoodii khilaaf adagoo kala dhaqaaqa ku dhow yihiin markaa sheekadu wacdi iyo hujraan iyo darbi fudud way soo dhaaftay waxay markaa gaadhaysaa fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha garsoore tolkeed ka mida iyo garsoore ninka tolkiisa ka mida laba xakam laba garsoore oo labada dhinac ka kala socda gabadha iyo ninka u saara arrintaa ha xalliyaan hadday wanaag doonayaanna ilaahay waa isu soo dhaweynaya waa iswaafajinaya oo labada qof ee garsoorayaasha ah ee xeerbeegtida ah ee arrinkaa loo igmaday hadday wanaag doonayaan ilaahay waa u sahlayaa waana isku soo dhowaanayaan labadii isqabay ee zawjeynka ahaa waxaa kaloo ku sugan aayaadka aayaddan laydhaa aayat lxuquuq alcashara aayadda xuquuqda tobanka ah towxiid ullah wa cadamu lishraaki bih wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shay-a alixsaanu ila alwaalideyn xigtadoo loo samafalo agoontiiyo kuwa baahan waljaari dilqurba waljaari iljunubi jaarka dhow iyo jaarka kaa dheer waxaa la yidhi dhowaanshaha iyo dheeraanshaha waxaa looga kala jeedaa albaciidu nasaban aw daaran aw diinan inuu kaa durugsan yahay ama xagga daar ahaan oo gurigiisu waa kaa durugsan yahay ama qaraabo ahaan oo waa qaraabo fog ama diin ahaan oo waaba gaal oo xataa gaalku ilan xuquuqdii islaamka ee jiwaarka guud xuquuquljiwaar ruuxa gaalka ee jaarka kula ah ha kuu dhowaado ama ha kaa dheeraado xuquuquljiwaarkii dawaa leeyahy jaarnimada marka yacnii fogaanshahaasi nasaban aw daaran aw diinan saddexdaba waa lagu fasiray xagga nasabka inuu kaa fog yahay guri ahaan iyo degaan ahaan inuu kaaga durugsan yahay diin ahaan inuu kaaga durugsan yahay wasaaxibi biljam saaxiibkii dhinacaaga ku sugnaa waxaa la yidhi wa huwa almusaaxibu lak kaman yacmalu aw yadrusu macak aw rafiiqa safar wa qiila almar'a qofka zamiilka ama saaxiibkaaga kugula saaxiibka a daraasad iyo waxbarashadeed waxaad wada dhigataan ama shaqada aad saaxiibka ku tihiin ee wada shaqaysaan ama socotada aad ku rafiiqdeen ee wada socotaan amaba ooridaada intaba asaaxibu biljam waa lagu fasiray kii socotada ahaa iyo addoommadii intaaba samafalkoodaa layna amray waxaa kaloo aayaadkan ku sugan damu lbukhalaa'i waalmuraa'iin dadka ahlu bukhliga iyo kuwa istusa ceebaynta la ceebeeyey waladiina yabkhaluuna wayamuruuna annaasa bilbukhli wayaktumuuna allaha maa aataahum allahu min fadlih waactadna lilkaafiriina cadaaban muhiina wladiina yunfiquuna amwaalahum ri'aa'a annaas walaa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi alaakhir ilaa aakhiriha waxaa kaloo ku sugan aayaadkan cadlu llaahi wa fadluhu wawaciidu wa waciiduhu liman kafar ilaahay cadaaladiisa iyo fadligiisa iyo goodiga cidda ka gaalowda nicmadu alla u galay ina allaha laa yadlimu midqaala darah waa cadluh ilaahay qudhaanjo qadarkeed cidna ma dulmiyo intaa in leeg iyo wax ka yartoona kuna saari maayo kana duudsii maayo wa in taku xasanatan yudaacifaa waa fadli iyo deeq intaa in leegoo wanaaga haddaad samaysana waaba kuu fara badin oo waa kuu liminlaabaya fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu wacasaw rasuula low tusawaa bihim alardu walaa yaktumuuna allaha xadiida halkaana alla waxa uu ku tilmaamay waciidka iyo cabsida halkaa ku jirta ummad walba marka nebigeedii ku markhaati kacee nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa uu ku markhaati kaco kuwii caasiye ee rasuulka sunnadiisa ka baydhayna ay tamaniyaan dhulka in lala simoy ciid noqdaan ilaahayna waxba ka qarsan kari maayaan waxaa ugu dambeeya bacdu shuruudi salaah oo tahaaradii ah oo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun aayadda bilowgeedu waxay ka warramaysaa marxala min maraaxili taxriimi alkhamri oo suuratulbaqara inagu soo martay taxriimka khamradu afar marxaladood inuu soo maray marxaladani waa marxaladii saddexaad oo marka wakhtiga salaada la xarimay marxaladda nihaayiga ee kama dambaysta fahal antum muntahuunna suuratulmaa-ida waata inoogu iman doontaa afartaa marxaladood bay soo martay taxriimulkhamri siaynu suuratulbaqara kusoo tilmaanay kadib alla wuxuu tilmaamay shuruudii salaada wax ka mid oo in loo tahaaro qaato ah wujuubu tatahuri lisalaa in salaada ay waajib tahay in loo tahaaro qaato oo axdaadii alasqar waalakbar kii yaraa oo wixii weyse waajibiyeah iyo kii weynaa oo wixii maydhi waajibiye ah jamiicu alaxdaad in daahir laga yahay salaadii marka la tukanayo walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa'a axadu minkum min alghaa'iti aw laamastum annisaa falam tajiduu maaan fatayamamuu saciida ayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum ina allaha kaana cafuwan gafuuraa waxaa ugu horeeya walaa junuban ay walaa taqrabu salaata junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu macnaha salaadii haw dhowaanina idinkoo janaabaysan ama galmo aada gasheen ku janaabooba ama riyo aada hurdo ku riyooteen siday doonto dee janaabadu ha ku timaadee macnaha idinkoo janaabaysan salaad ha u dhowaanina ilaa aada maydhataan idinkoo waddo ka gudbaya mooyaane oo haddaad waddo ka gudbayso waa socotadii eh ma janaabaad ku tukanaysaa may waxaa looga soo reebay ilaa caabirii sabiilin waxaa la yidhi caabiru sabiilku waa madinnatu faqdi ilmaa waxaa loo malaynayaa oy u badan tahay biyaba inaanu wadan kol haddaanu biyo wadan socotona uu yahay maydhan maayee halka ugu dhowda gacanta intuu ku dhuftuu gebagabaystuu iska tukanayaa xadasulakbari waalasqar labaduba sidaasay kaga dhici marka ilaa caabirii sabiilin sida haalibka ah dee ninkii socotada ahaa biyo ma wato sidaasaa markaa qaayada xataa takhtasiluu isaga looga soo reebay oo isagoon maydhan ayuu gebagaba isaga tukanayaa hadduu biyo wato dee waa maydhanaya ama waa weyse qaadanaya laakiin waa dee aqlabi waa sida haalibka ah ilan biyo wuu heli karaa kadib waxaa la tilmaamay haddii aada bugtaan ama socoto tihiin ama soo xaajo gudateen ama haweenkii aad taabateen oo aad kulanteen biyana aa weydaan gebagabaysta culimmadu waxay yidhahdeen falam tajiduu maa'an dhammaan way u wada noqonaysaa wa in kuntum mardaa mooyaane waayo ka bukaa biyo wuu haystaa laakiin ma isticmaali karo laakiin waxaa la yidhi waa min baabi tanziili alcaajisi mansilata alcaadim kii biyaha isticmaali kari waayey ayaa waxaa la dejiyey booskii kii waayeen haysanba saasaa falam tajidu laakiin isagu waa helayaaye ma isticmaali karo laakiin waxaa isku xukuna alcaajisu can ilisticmaal iyo faaqidulmaa kii waayey iyo kii haba haysta aan isticmaali karayn oo dee wujuuduhu cadamuhu cala sawaa kol hadduunu isticmaali karin marka axdaadtanna waxay isugu jirtaa dee akbar iyo asqar oo aw laamastumu nnisaa jalaalaynkuba sida uu tilmaamayo lamsigii taabashada gacanta na waa lagu fasiray oo dee fuqahada culimmada qaarkood waa kuwa qaba dee lamsulmara inuu nawaaqidii ka mid yahay iyo axdaadii yacni mulaamasada jimaaciina waa lagu fasiray labadaba suyuudi waa ku tilmaamaya jalaalaynka laakiin waxaa raajixa sida ibnu cabaasba uu tilmaamay xabru hadihi اlummati wa turjumaanu lqur'aan laamastum tan lamsigani inuu yahay bimacna aljimaac oo qur-aanku isagoo sarbeebaya galmada wayna soo martay masi iyo taabasho in lagu tilmaamayoo min qabli an tamasuuhunna dee waa jimaaci ee maaha masigii caadiga ahaa tanna waa la mid marka xadadkii ama akbar ha noqdo waa laamastuma waa jimaaciya ama asqar ha noqdo waa kuwan kale ee waxa weeyaan dee aw jaa axadu minkum min alghaa'idi baa mithaalu ahe labada kuu doonaba ha noqdo asqar iyo akbare haddii biyo la waayo waa la gebagabaysanayaa waxaa kaloo laga fahmayaa falam tajiduu maa'an talabu lmaa wataftiishu can ilmaa dayday iyo raadin waa inay ka horayso waayo waxaa la yidhaha falam tajiduu qof wixii uu raadiyey waayey laakiin ruuxu haddaanu waxbaba doondoonin dee wuu waaye lama idhaah maxaad waaye mabaa doondoonine marka laabudda min talabi ilmaa waa in la raadiyo la doondoono ilan waa daruuri haddii biyo la haysto gebagabaysa ansixi maaye wain kuntum mardaa aw calaa safarin safarku maaha cudurdaar bannaynaya gebagabaysiga oo laysa cudran litayamum laakiin siaynu hore u tilmaannay waa madinatu faqdi ilmaa waxaa loo malaynayaa oo male uu u yahay inaan biyo la haysan kol haddii socoto la yahay marka haalibka unbaa la cabiray laakiin iyadoo socotaa haddii biyo la haysto dee la gebagabaysan maayo gebagabaysigu sifadiisa ma labada yacni ma laba jeer baa lagu dhufanayaa xadka gacmuhu ma ilaa mirfiqaynka iyo suxullada la wadayaa mise waa intan cukurade wax lagu qabsada uun yacni waa mas'alo fiqi oo khilaafi oo culimmadu ay ku kala duwan yihiin laakiin qowlka raajixa ah ee xadiidkii camaar ee saxiixeynkuna uu tilmaamayo waayo sunnadu iyadaa bayaaminaysa muraadka qur-aanka waa in hal mar lagu dhufanayo ciidda kadib wejiga sidaa loo marinaayo kadib kafka ama gacantaa midig inteedaa hore la marinayo kadibna bidixda gacanta xadka la masaxayaa waa kafaynka waa labadaa cukur ayaa masxiga la masaxayaa waxaana caddaynaya dee markii camaaru nebiga weydiiye waxa uu yihi innamaa kaana yakfiika haakada waxa uun kugu fillaa sidaa inaad samayso fadaraba bikafayhi larda nebigu labadiisa kaf intuu dhulka sidaa ugu dhuftay ayaa famasaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi wejigiisa iyo labadiisa kaf baa nebigu ku masaxay kafayhi waxay qaydaysaa markaa aydiikumtii oo yadku hadday ilaa marfiqaynka ku dhacaysay dee sunnadaa qaydayso waa kafayn ilan famasaxa bihimaa wajhahu wa kafayhi kafaynkuna waa intan hore ee maaha dee ilaa mirfiqaynka waxaa lagu gebagabaysanayaa ma kullu maa tasaacada calaa wajhi lardi ba geed iyo dhagax iyo gidaar iyo ciid wixii kaasoo horbaxaba mise waa ciidda khusuuskeeda gaar ahaan labada qowlba culimmadu waa waa tilmaameen oo waa ku kala duwan yihiin oo jalaaludiin asuyuuti iyo aysaru tafaasiirkeennan aynu ictimaadnaaba waxay odhanayaan saciidan tayiban ay turaaban daahiran ciid daahir ah marka ciid bay ku qaydayaan culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdaan saciidan tayiban sida alimaamu sacdiba tafsiirkiisa uu ku tilmaamayo kullu maa tasaacada calaa wajhi alardi sawaan kaana lahu gubaarun am laa sacdi saasuu odhanaya waa wax alla wixii dhulka guudkiisa saaran ama ciid ha yeesho oo boodh kaasoo raacaya ha lahaado ama yuu yeelanin laakiin waxaa xoog badan in la yidhaahdo marka la helayo ciid wax kaasoo raacayaan waxa awlaa ciidda in lagu gebagabaysto waayo cumuumka saciidan tayiban waxaa bayaaminaya xadiidka xudeyfee muslimka ku sugan rasuulku uu yihi sala allahu calayhi wasalam wa jucila turbatuhaa lanaa tahuuran idaa lam najid ilmaa arlada ciiddeedaa tahuur midaan ku tahaaro qaadanana looga yeelay biyo markaanu weyno marka kol hadduu turbatuhaa yidhi aslu tayamum waa aturba ciiddaas waxaa kaloo sii xoojinaya aayadda suuratlmaa-ida inoogu iman doonto oo famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu xaggiisa kaga masaxa culimmadu waxay yidhaahdeen minhu waa tabciidiya oo meel wax kaa soo raacayaan oo riwaayadka qaarkoodna nafakha fiihimaa nebigu inuu boodhkii iska afuufay ilaan boodh fara badan wejiga inaad mariso muraad ma aha ayaa ku soo aroortay inuu iska afuufay boodhkii fara badnaa ee gacmihiisa soo raacay minhuna waxaa la yidhaha meel wax kaa soo raacayaan famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu marka aayadda iyo xadiidkaasi labaduba waxay tilmaamayaan oo laga qaadanayaa ciiddaa wax kaa soo raacayaan ee barhkeedna aad iska afuufayso baaqigana aad wejiga iyo labada kafeynka aad marinayso haddii aanay mutayasir ku ahayn kullu maa tasaacada calaa wajhi alardi way ku ansaxaysaa ama gidaar ha noqoto ama dhagax ha noqoto laakiin kol haddaad ciid helayso hiya alaslu iyadaa asal ay ku gebagabayso allah waxaa uhi subxaanah waalmuxsanaatu min annisaa waxaad ku cadaftaa xurimad calaykum ummahaatukum ay wa xurimad calaykum waxaa kaloo laydinka xarimay almuxsanaatu ay nikaaxu lmuxsanaati haweenkii la qabay guurkoodii waa laydinka xarimay min annisaa'i haweenka xaalay ka mid yihiin kuwaa la qabaa ilaa maakii mooyaane malakad ay mulkiday aymaanukum midigyadiinnu oo iyagu idiin bannaan dee inaad haween ka dhigataan xataa haddii la qabay oo macnuhu waxa weeyaan marka jihaadkii la gale ee gaalo iyo muslimiin foodda ay istaraan haweenka gaalada jihaad lagaga soo qabsado xataa haween la qaba hadday ahaayeen addoommay noqonayaan kuwa muslimiintii inay la mucaamilaan u bannaan laakiin bishard hadday uur leeyihiin waa inay ku cadadbaxaan oo ay umulaan oo bacda alwadci lalama macaamili karo ilaa ay umulaan haddii uur lagu soo qabsaday haddaanay uur lahaynna waxaa lala macaamilayaa bacda alistibraa'i bixaydatin waaxida hal caado in raximkeeda lagu beri yeelo si loo hubsado inaanay wax ku jirin oo dabeed ay ka daahirowdo waayo waxaa la hubsanayaa baraa'atu raxim inaan raximka ilmo ku jirin marka hadday xaamilo tahayna waa la sugi ilaa intay umulayso haddii kalena hal caado ayay tirsan oy ka daahiroobi markaasay u bannaanaan marka ilaa maa malakat aymaanukum xataa hadday rag lahaayeen xidhiidhkoodii waa go-ay laakiin waxay un ay ku bannaanaanayaan labadaa shardi imaa bilwadci aw bilistibraa'i bixaydatin waaxida ilaa maa malakad waxay mulkiday mooyaane aymaanukum midigyadiinnu kitaab allah ay kataba allaahu ilaahay waa qoray oo waa waajibiyey daalika arrinkaa lasoo sheegay iyo muxaramaadka kitaaballaahi ilaahay qoraalkiisii ayuu arrimahaa qoray ama waajibiyey oo calaykum korkiinna ayuu ku waajibiyey sharaa'icdaa lasoo tilmaamay wixii la xarimay iyo wixii la xalaaleeyeyba waa qoraalku ilaahay korkiinna ku qoray ama waajibku ilaahay korkiinna ku waajibiyey ee laydinka rabay inaad ilaalisaan oo idaan ku xadgudbin wauxilla waa la xalaaleeyey oo lakum idinka waxaa laydiin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum madkuurkiinna lasoo sheegay wixii ka soo hadhay waa laydiin banneeyey ay maa siwaa daalikum an tabtaguu baa laydiin banneeyey maa waraa'ada ka bedel waxaa laydiin banneeyey an tabtaguu inaad ku doonataan biamwaalikum xoolihiinna waa xoolahaad ku mehersanayseen eh inaad xoolihiinna ku doonataan ay nikaaxa almuxsanaat usoo qadar haweenka muxsanaadka ee dhowrsoon guurkooda inaad xoolihiinna ku doonataan baa laydiin banneeyey muxsiniina xaalaad tihiin kuwa guursanaya oo khayra musaafixiina aan ka sinaysanayn oo nikaax iyo sifaax way iska soo horjeedaan fama istamtactum famaa haddaba kii istamtactum aa ku raaxaysataan bihi maaga oo minhunna haweenkii ka mida ay binnikaax guur xalaala aad ugu raaxaysataan fa aatuuhunna siiya wujuurahunna mushqaayadahooga waa meherkay mutaysteena siiya fariidatan ay mafruudatan xaal ay meheradaas yihiin kuwa la gooyey ama la waajibiyey meheradooda siiya waayo meherku wuxuu ku waajibayaa bima staxalla min farjihaa wuxuu farjigeeda ku bannaystu kula macaamilay ayaa meherkii ugu waajibaa siiyaa layidhi alla waxau ihi walaa junaaxa dembi calaykum korkiina idinkama saara fii maa kii taraadaytum aad isaga raalli noqotaan bihi maaga min bacdi alfariida goyntaa la gooyey meherkaad siinaysaan ama la waajibiyey dabadeed waxaad isaga raalli noqotaan dembi idinkama saara oo ah inay ama gabadhii kaa wada dayso ama ay barh kaa dayso ama adigu aad wada siiso ama aad ugaba kordhiso ziyaadatan wa nuqsaaman wa nuqsaanan aw icfaa'an kordhin ama nuqsaamin ama cafin waxaad isaga raalli tihiin kuma dembaabaysaan waayo ina allaha alla kaana waxa uu ahaada yahay ina caliima kii ogaal badan xakiiman ee xikmad badan waman axadka lam yastadic aan karin minkum xaali idinka idinka mid yaha tawlan ay min xaysu sicati waalghinaa xagga hodantinimada iyo hantida ruuxaan u karin an yankixa inuu guursada almuxsanaati haweenkii xorta ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ahaa muxsanaad saddex macnay noogu imanayaanoo muxsanaad oo xaraa'id looga jeedo waa tan muxsanaad oo mutasawijaad haweenka laqaba looga jeedo waa tii aayaddii aynu ku bilowno casharka muxsanaad oo cafiifaad kuwa dhowrsoon looga jeedo waa muxsanaatin hayra musaafixaatin saddexda macnoba halkan ay noogu imanayaan marka alla waxau ihi waman axadka lam yastadic aan karin minkum xaal idinka idinka mid yaha tawlaa xagga hodantinimada iyo hantida xaggeeda aan u karin een macnaha xoole u helin an yankixa inuu guursado almuxsanaati haweenkii xorta ahaa almu'minaati ee mu'minaadka ahaa jalaaluddiin asiyuudi halkaa wuxuu odhanayaa huwa jaryun cala alghaalibi falaa mafhuuma lahu wuxuu ku dareerun sida haalibka ahi mafhuumulmukhaalafo ma leh waayo waxa meesha taalla dee walmuxsanaatu min aladiina uutuulkitaaba min qablikum kitaabiyaddii dhowrsoonayd waa la guursan karaa mu'minadna ma aha waa yahuudiyad ama nasraaniyad marka almu'minaad kharaja makhraja alghaalib laakiin mafhuum ma leh markaa ruuxa haweenkii xorta ahaa ee mu'minaadka ahaa guursan kari waaye xagga hodantinimada iyo hantida fa mimaa malakad ay falyankixu soo qadar ha guursado amatan addoon ha guursado usoo qadar amatan addoonta oo mimaa kii ka mida malakad ay mulkida aymaanikum midigyadiinnu oo min fatayaatikum hablihiinna addoommadaa ka mid a almu'minaati ee mu'minaadka ah wallaahu allana aclamu isagaa u ogaal badan biiimaanikum iimaankiinna bacdukum min bacdin halkan oo kale jalaaluddiin asiyuudi almu'minaati waa qeyd daruuriya odhanayaa oo addoommada markay addoommada yihiin kaafiraadka uma bannaana inuu guursado waayo dadka xorta ah dee addoon inay guursadaan sideedaa cidhiidhi loo geliyey oo shuruud badan loogu xidhay sababtana waataynu tilmaannayoo way kala duwan yihiin ilaa maa malakat aymaanukum iyo kuwan ilaa maa malakat aymaanukum ninka mujaahidkii addoonta uu soo qabsaday isagaaloo sayid u ah carruurtuu ka dhalaana waa xor oo addooma ma aha ilaa cid kale ma leh isagaa leh laakiin addoontan laleeyahay fankixuuhunna biidni ahlihinna isagu male ninkan guursanaya danun bowges iyo duruuf nin kalaaloo sayid u ah ka bixinayee laleeyahay biidni ahlihinna waa sayidkii lahaa wuxuu ka dhalaana addoommay noqonayaan marka waxaa la diidayaa dee caruurta addoommada noqonaysa cid kale addoonsanayso ee dacfiga ku noolaanayaa la diidayaa ileen baabka addoonnimada waa la cidhiidhiyey marka sidaasaa shuruudda adag loogu xidhay tan taa horena loogu xidhi waayo waayo taa wax alla waxay dhashaa waa axraar ee maha addoomo alla waxau ihi markaa fa mimaa malakad ay falyankixa guursada amatan addoon oo mimaa ti kuwii ka mida malakad ay mulkiday aymaanikum midigyadiinnu oo min fatayaatikum almu'minaati hablihiinna addoommada ee mu'minaadka ka mid ah afartii shardi baa dee meesha ka muuqda oo horta waman lam yastadic minkum tawlan waxaa halkaa ku jira cadamulqudradi iyo qabso ma karayo inuu xorta guursado ilaa haddii kale umuu dhowaadeen addoone min fatayaatikum almu'minaatina waa qeydkii iimaanka labadii kalena waa soo socdaa wallaahu allaa yaclamuu cilmi badan biiimaanikum iimaankiina oo qalbiga waxa ku qarsoon ilaahunbaa garanaya waxay muujistaan ee daahirka uun ku qanca bacdukum barhkiina min bacdin barhka kale ayuu ka ahaaday oo asal keliyaa ka soo wada jeedaan kullukum liaadam wa aadamu khuliqa min tiin fankixuuhunna haddaba guursada hablaha addoommada ah biidni ahlihinna ehelkooda idankoodii ku guursada oo sayidkii lahaabaa weli u ah isagaa bixinaya la-aantii laguma guursan karo wa aatuuhunna siiya hablaha addoommada ujuurahunna mushqaayadahooga waa meheraday mutaysteen bilmacruufi wanaag ku siiya hana meermeerinina waxna ha ka dhimina isagoo dhammaysa siiya meherkooda addoommada ah muxsanaatin xaale ay yihiin kuwa dhowrsoon waa shardigii saddexaad oo muxsanaatin iyo waa waana macnahu waa cafiifaad marka muxsanaatin xaale ay yihiin addoommadaasi kuwa dhowrsoon ghayra musaafixaatin xaal ay yihiin kuwa sino muujisanaya hayrkood xaal ay yihiin walaa mutakhidaati akhdaanin saaxiibba hoosaad sino kuwa samaysanayana hayrkood xaal ay yihiin macnaha iyagoon sino muuqata iyo mid qarsoon midna aan samaynayn oo musaafixaadku waa sino cad mutakhidaatu akhdaanna akhdaan waa jamcu khidnin oo waxaa la yidhaha waa saaxibu sirka faaxishada waa saaxiib hoose oy hoos u kala zinaystaan markaa saaxiib hoose oy zino isku qarsadaanna ma samaysanayaan si babligoo caddaanana uma sinaysanayaan ee waa dhowrsoon yihiin fa idaa uxsinna marka la guursado haddaba fain atayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin waxa weeyaan foolxumo hadday la yimaadaan oo waxa weeyaan zina ah fa calayhinna korkooda waxa ahaaday nisfu maa shay kale barhkii baa ahaaday kaasoo calalmuxsanaati haweenkii xorta ahaa korkooda saaran oo min alcadaabi ciqaabka ah waa xadkii laga goynayey addoontii la guursaday hadday gogoldhaaf samayso gabadha xorta ah xadkeedii kalabadh baa laga goyn horta kalabadhka laga goynayaa waa jeedalkii ee rajmi ma aha waayo lianna arajma laa yatanasaf dhagax ku-dilku ma kala badhmo ama waa lagu diluun ama waa laga dayn kol haddaanu kala badhmayn dhaguxu dhagax ku-dil ma laha addoommadu laakiin waxay leeyihiin boqolkii jeedal in loo kala badho oo konton laga jaro ayay leeyihiin laakiin iyagu dhagax ma leh alla waxa u ihi daalika madkuurkaa la soo sheegay ay zawaajul imaa addoommada inay guursadaan raggii xorta ahaa liman mid buu u sugnaaday kaasuu khashiya ka baqay alcanata zinada uga baqay naftiisa minkum xaalu idinka idinka mid yahay waa shardigii afraade qabso oo qofku markuu naftiisii zina uga baqo xortiina uu awoodi waayo gabadhiina ay addoon tahay dhowrsoon oo iimaan leh afartaa marka laysla helo ayay u bannaanaanaysaa bal hadda sida loo adkeeye eeg iyadoo afarta shardiba la hayo ayaa haddana rabbi waxau yihi wa an tasbiruu inaad ka sabirtaan idaan u guursan macnaha inaad ka sabirtaan oo aydaan guursanin ayaa khayrun lakum idinka khayr badan inaad guursataan wallaahu allina kafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariisanaya alcanatana waa min baabi itlaaqi lmusabab wa iraadati sababi oo canat mashaqadaa la yidhaha luqada carabiga marka dhibaatada ay zinadu sababtaa waa xadka adduunyo iyo cadaabka aakhiro kol hadday zinadu sabab u tahay canadka iyo mashaqada canadka laftiisiibaa lagu idlaaqay zinada marka waa min baabi itlaaqi lmusabab wa iraadati sabab zinaana loo jeedaa musababkeedii oo canadka ah ayaana la cabiray alla waxa uhi yuriidu llaahu alla waxa uu doonayaa liyubayina inuu idin caddeeyo lakum idinka ay sharaa'ica diinikum diintiinna sharaa'icdeeda iyo axkaamteeda alla inuu idiin caddeeyo ayaa uu doonayaa oo yahdiyakum uu idinku hanuuniyo sunana aladiina kuwii waddadooda min qablikum idinka idinka horreeyey ambiyada iyo dadkii wanaagsanaa waddooyinkoodii hagaagsanaa inuu idinku hanuuniyo doonayaa oo wayatuuba uu idinka toobad aqbalo rabbi calaykum korkiinna wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeye xakiimun oo xikmad badan wallaahu ala yuriidu waxa uu doonayaa an yatuuba inuu idinka toobad aqbalo calaykum korkiinna wa yuriidu waxay doonayaan aladiina kuwa yatabicuuna raacaya ashahawaati xumaanaha iyo macaasida naftu ay jeceshahay kuwa raacraacayaana waxay rabaan an tamiiluu inaad leexataan maylaa leexasho leexashadoo cadiiman weyn fasaadka iyo foolxumada inaad la dabaalataan oo la simantaan oo iyagoo kala noqotaan bay doonayaan ilaahna hanuun iyo wanaag buu idinla rabaa yuriidu llaahu alla waxa uu doonayaa an yukhafifa inuu idinka fudaydiyo cankum idinka oo axkaamta iyo wixii culays iyo mashaqo ah ilaahay idinlama rabo maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj wa khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankana daciifan xaaluu yahay mid taag daran xagga qaab dhismeedka jidhkiisa iyo abuurista iyo xagga casiimada iyo go-aan qaadashada labadaba waa ku taag daran yaho waa daciif yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiinna ha cunina baynakum xaalay dhexdiinna ahaadeen bilbaaili baatil ha ku cunina ilaa an takuuna inay ahaata mooyaane hiya amwaashu tijaaratan ganacsi ganacsiga oo saadiratan ka soo fulaya can taraadin kala raalli ahaansho oo minkum idinka xaggiinna ka ahaaday xoolihiinna baatil iyo gardarraha isaga cunina ganacsi aad ku kala raalli tihiin oo baayac mushtariga aada wax kala iibsanaysaan ee ninna uu lacagta bixinayo ninna uu badeecadiisa qaadanayo ee wax kala bedelanaysaan sidaa aad raallida ku kala tihiin mooyaane si kale xoolaha ku kala cunina oo walaa taqtuluu hadilina anfusakum nafyihiinana hadilina waayo in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiimankii idin naxariisanaya oo naftaada adigu melihidee ammaanay ha kugu tahay ammaano ayay kugu tahay ha dilin waa tafsiir waxaa kaloo soo gelaya barhkiinna barhka kale yuu dilin oo ay laa yaqtul bacdukum bacda waayo qur-aanka in badan bay ku soo aroortay iyada oo dadka dee diintii iyo dhaqankiiba wadaagan nafahooda laga cabirayo ka nafsin waaxida sidii naf qura oo walaa talmisuu anfusakum ay laa yalmis bacdukum bacda marka labadiiba waa soo gelayaanoo adna ha isdilin dadkana ha dilin waayo dee labaduba waa muxaram waman axadka yafcal sameeya daalika madkuurka alla soo sheegay ee naftiisa dila ama tu kala dila ama xoolo xaaraan ku cuna cudwaanan xadgudub dartiina waxa weeyaan sidaa ku sameeya iyo wadulmaa dulmi fasawfa nusliihi waxaanu gelin doonaa naaran naar wa kaana waxaanu ahaaday daalika arrinkaasoo inaanu cadaabnaa cala allaahi alla korkiisa wuxuu ku ahaaday yasiiraa kii fudud ee aan rabbi ku cuslayn in tajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa shaykiisa waaweyn kaasoo tunahawna laydiin diidaya canhu maaga nukafir waanu idinka tirtira cankum idinka sayi'aatikum xumaalihiinna yaryar wanudkhilkum waxaananu idin gelin doonaa mudkhala meel la galo meeshaasoo kariiman wanaagsan waa jannada eh halkanna waxaa lagalaga qaadanayaa sayi'aadka in looga jeeda sakhaa'irta oo yacni kabaa'ir iyo sakhaa'ir dunuubtu ay kala yihiin oo kabaa'irtana waxaa la yidhi hal hiya tucarafu bicaddin aw bixaddin ma tiraa lagu tacriifiyaa mise qaacide iyo daabid guud oo koobaya oo qeexaya oy soo hoosgelayaan furuucdeedu marka waxaa raajixa in xad iyo daabid lagu koobo laakiin tiro aan lagu koobin oo ay fara badan yihiin daabidka ugu muhiimsanna waa in la yidhaahdo waa dembi kasta oo loogu goodiyey ama xad adduunyada lagaga jarayo ama ciqaab iyo cadho ilaahay oo ku dhacaysa ama waxa weeyaan baraa'e iyo beri noqosho alle iyo rasuulkiisu ay dayriyeen oy beri ka yihiin ama iimaanka oo laga anfiyo qofka samaynaya ee faacilka arrinkaasa ama la caddeeyo inuu kabiiro yahay oo waxa weeyaan min alkabaa'iri an yalcana arajulu waalidayhi mid walbana dee mithaal iyo tusaale ayuu leeyahay aynaan wakhti waayin laakiin si guud wixii goodigaa iyo arrimahaas lagu tilmaamo ayaa laga fahmayaa kabaa'ir inaanay sakaa'ir ahayn alla waxaa u yihi walaa tatamanaw ha jeclaysanina maa fadala allaahu ilaahay wuxuu ku fadilay uu ku sarraysiiye bihi maaga bacdakum barhkiin uu kaga fadilay calaa bacdin barhka kale waxa uu barhkiin barhka kale kaga dheeraad siiyey ee uu kaga sarreeyo waxba ha jeclaysanin oo ha u hanqaltaagina lirijaali raggii waxa u sugan nasiibun qayb iyo nasiib bay ku leeyihiin mima ktasabuu waxay shaqaysteen walinisaa'i haweenkiina waxa u sugan nasiibun qayb baa u sugnaatay oo mima ktasabna waxay kasbadeen ay shaqaysteen ayaa ay nasiib ku leeyihiin oo rag iyo dumarba waxay tabcadeen unbay abaalkii ama cuquubadii ay mudanayaan mid walba wixii u mutaystay was'alu llaaha ilaahayna weydiista min fadlihi deeqdiisa alla weydiista waayo in allaha alle kaana waxa uu ahaaday bikulli shay shay walba caliiman kii u ogaal badan walikullin qof kasta ama mid kastaoo idinka mid ah walikullin qolo kasta jacalnaa waxaanu u yeelay mawaaliya xigto dhexlaysa oo siyuutu waxaa u odhanayaa ay casabatan yuctawna mima taraka alwaalidaani walaqrabuun xigto wax laga siinayo waxay waalidka iyo xigtadu ka tegeen ayaa qolo walba ay leedahay waa uun xigtadii dhexlaysay walikullin qolo walba jacalnaa waxaanu u yeelay mawaaliya kuwa xiga oo dhexlaya mima kii taraka ay ka tegeen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna kuwii xigtada ahaa waaladiina kuwa caqadad ay la heshiisay aymaanukum midigyadiinu faatuuhum siiya nasiibahum iyagana qeybtooda siiya waayo ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shay shay walba shahiida kii ka markhaati ee arkaya ayaa alla ahaaday wax walba caqadad aymaanukum waxaa midigyada loo cabiray inta badan marka la ballamayo ama arrin la kala goynayo midigtaa laysku gacan qaadaa oo baycad iyo ballanta lagu xoojiyaa iyo waxa la wadagelayo ee dee midigtoo keliya maaha qofku dhammaantiibuu baycada ama ballanta wadagalay macnihiiyo muraadkuna waxa weeye kuwaad yacni xilfiga iyo isbahaysiga la gasheen nasiibkooda siiya haddee maxaa nasiibkan looga jeedaa laba tafsiirba waa lagu tilmaamay in loo jeedo yacni dadka aada isbahaysi iyo xilfi wadaag aada la gasheen dee hiil iyo hooba siiya oo wixii wanaagana ku taageera wixii dhibana ka daafaca kol haddaa bahwadaag iyo isbahaysi noqoteen taasi waa tafsiir mid tafsiirka labaadna waxa weeye fii bidaayati alislaam ama bilowgii hore waxaa dhaxalka ka mid ahaa in xilfiga iyo bahwadaagta iyo isbahaysigana in laysku dhexlo sudus laysku siiyo xoolaha lix meelood oo meel marka macnuhu waxa weeye markaad isdhexlaysaan dadkaad isbahaysiga iyo bahwadaagta lahaydeenna nasiibkoodii suduska siiya marka waxaa lagu nasakhay dee waulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaahi o markii dambe qaraabo mooyaane xilfi iyo isbahaysi in laysku dhaxlo waa la nasakhay laakiin qowlka raajixa ah waa qowlka ibnu cabbaas inaanay aayaddani mansuukho ahayn ee muxkamo ay tahay dhaxalna aanay ka hadlayn waxay ka hadlaysaana uu yahay nasiibahum ay min annusrati waalwasiya waxaad siisaan qeybtooda ay ku leeyihiin dee hiil iyo hooba inaad wixii wanaagana ku taageertaan wixii dhibana ka difaacdaan iyo waxaad u dardaarmaysaan kol haddaanay dhaxalka qayb ku lahayn dee dardaaranka waxaad u dardaarmi kartaanna inaad u dardaarantaan qowlkaasaana raajixa oo dadkii aad isbahaysiga ahaydeen dee nasiibkooda waxay mutaysteen inaad ugu gargaartaan u gargaara ee dhaxalkii ma aha waaladiina kuwa caqadad ay la heshiisa aymaanikum midigyadiinnu ee heshiiska isbahaysi aad la gasheen faatuuhum siiya nasiibahum qeybtooda ay min annusra macnaha u gargaara oo dee garab iyo gaashaanba u noqda waayo in allaha alle kaana wuxuu aaday calaa kulli shay shay walba shahiida kii markhaati ka ee arkaya alrijaalu raggii qawaamuuna waa kuwa ku qumis badan oo maamulaya cala annisaa'i haweenka kuwa maamulaya weeyaan raggii waayo bimaa bisababi maa shay sababtii ayaanay raggu dumarka ku maamulayaan kaasoo fadala allah ilaahay uu ku fadilay bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale kaga fadilay oo waxay isdheer yihiin ee hadday tahay abuur iyo caqli iyo diin iyo awoodba waxay isdheer yihiine rabbi ku kala fadilay ayay ku maamulayaan wa bimaa anfaquu wa bisababi maa iyo shay sababtii ayaa rag dumarka ku maamulayaan kaasoo anfaquu ay bixiyeen oo min amwaalihim xoolahooda ah kol hadday meher iyo masruuf iyo mariinba iyagu bixinayaan maamulkana iyagaa leh faasaalixaatu haweenkii waan wanaagsanaa qaanitaatun waa kuwa raggooda iyo rabbigoodba adeecaya rabbigood waa adeecayaan rasuulkooda waa adeecayaan raggooda qabana way adeecayaan u caasi maayaan xaafidaatun waa kuwa ilaalinaya oo naftooda iyo wixii lagu aaminayba ilaalinaya lilghaybi ay lighiyaabi aswaajihinna maqnaanshaha raggoodu ka maqan yihiin naftood iyo wixii lagu aaminayba haweenkaasi waa ilaalinayaan bimaa xafida allah maadu waa mastariye ay bixifdillaah ilaahay ilaalintiisa sababteedaanay ku ilaalinayaan oo jamalku waxa uu odhanayaa ay bitawfiiqihi lahunna maaha awooddooda iyo kartidoodee waafajinta alla uu waafajiye xifdintaa iyo ilaalintaa ay amarkiisa ilaalinayaan ayaa haweenkii ay wax ku ilaalinayaan wallaatii haweenkii takhaafuuna aa ka baqanaysaan nushuusahunna yacni santaagooda iyo kibirkooda aad ka baqanaysaan raggooda inay caasiyaan faciduuhunna waaniya wahjuruuhunna kaga haajira filmadaajici makaanu jiifka furaashka kaga haajira guriga ha uga bixina laakiin jiifka iyo furaashka uun kaga durka oo wadribuuhunna garaaca fain atacnakum hadday idin yeelaan oo idin ateecaan oo taacadii ku soo noqdaan falaa tabquu ha u raadinin oo ha u doondoonina calayhinna iyaga korkooda sabiilaa waddo kale ood ku dulmidaan ha u daydayna waayo in allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliyaa kii sarreeya kabiiraa ee weyn wa in khiftum haddii aad ka baqataan ay wa in calimtum ayuu jalaalaynku odhanayaa haddaad ogaataan oy bannaanka u soo baxdo shiqaaqa baynihimaa labadii ruuxee isqabay dhexdooda khilaafkiisii hadduu soo baxo ay shiqaaqan baynahumaa khilaaf adag oo dhexdooda ah haddaad ogaataan fabcasuu u bixiy oo u saara ama u dira xakaman garsoor iyo xeerbeegti yacnii mid kala xukumo oo min ahlihi isaga tolkii ka mida ninkii wa xakaman iyo garsoore kala saaro oo min ahlihaa gabadha tolkeed ka mida in yuriidaa haddii ay doonaan labada garsoore islaaxan hagaajin yuwafiq illaahu ilaahay waa iswaafajinayaa baynahumaa labadii isqabay dhexdooda ama baynahumaa labadii xakam dhexdooda labadaba damiirka waa loo celiyey oo labada xakam buu alla iswaafajinayaa oo ilaahay labadoodaba dee wuxuu waafajinayaa wixii wanaagga reerku ku jiray oo dabeed waa helayaano way waafaqayaan ama labadii isqabay ayaa dhexdooda rabbi iswaafajinayaa oo qalbigooda ilaahay waa isu soo jeedinayaa oo wuu isku soo dumayaa waayo ina allaha alle kaana waxa u ahaaday caliima kii ogaal badan khabiira ee xogogaal ah wacbud ullaha alla caabuda wa aayat lxuquuq alcashara toban xaq oy waajib tahay in la dhowro ayaa aayadan rabbi ku xusay wacbudu allaha ilaahay keligii caabuda oo walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi ay bicibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa shay a waxba ha la wadaajinina wa bilwaalidayni wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labadii waalidna ixsaanan samafalid wa bidilqurbaa dhowaanshaha kuwii u saaxiibka ahaana u samafala iyo walyataama agoontii iyo walmasaakiini kuwii baahnaa iyo waljaari jaarkii jaarkii dilqurbaa dhowaanshaha u saaxiibka ahaa gurigiisu kuu dhowaa ama qaraab ahaan kuugu dhowaa ama diin ahaan kuugu dhowaa intaba waa la yidhi waljaari jaarkiina u samafala aljunubi ee kaa dheeraa qaraab ahaan kaa dheeraa degaan ahaan kaa dheeraa diin ahaan kaa dheeraa intaba waa la yidhi wasaaxibi saaxiibkiina u samafala biljambi dhinacaaga ku sugnaa ee ku laasimayey saaxiibkaagii safarka ama daraasada iyo waxbarashada ama ooridaadii wabni sabiili ina wadana u samafala waa kii socotada ahaayo musaafir xataa maalqabeen taajira hadduu yahay kol hadduu wadda hayo waxaa la yidhi wuu mutaystay ixsaanka wamaakiina u samafala malakaday mulkiday aymaanukum midigyadiinna waa addoommadiiye ina allaha alla laa yuxibu ma jecla man axadka kaana ahaaday mukhtaalan mid isqaadqaad iyo kibir badan kaasoo fakhuuran faan badan alladiina kuwaasoo yabkhaluuna man xagga lafdiga mufrad bay ka ahayd haddana alladiina mowsuul jamaca loo celiyey waayo xagga macnahay jamac ka tahay manta mowsuulka ah aladiina waa kuwa kuwa aan alla jeclayni yabkhaluuna xoolahooda ku bakhaylaya oo waya'muruuna annaasa dadkana amraya bilbukhli bakhayltinimada oo wayaktumuuna qarinaya maa aataahum allaahu ilaahay wuxuu siiyey oo min fadlihi deeqdiisa ah waayo rabbi wuxuu jecel yahay addoonkiisa wuxuu siiya inay ka muuqato aan u qarin inaad soo gebagabaysatood afkuun ciid soo marsato oo tiraa maba hayo dee ilaahay wuu kaa qaadiba waactadnaa waxaanu diyaar garaynay baa la yidhi lilkaafiriin kuwa gaalada cadaaban cadaab cadaabka oo muhiina dulaynaya waaladiina kuwii weeyaan yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda ri'aa'a annaasi dadka istusida ay istusayaan darteed kuwa u bixinaya weeyi oo walaa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alla iyo walaa bilyowmi alaakhiri maalinta dambe toona waman axadka yakunu ahaado ashaytaanu shaytaanku u ahaado lahu isaga qariinan saaxiib iyo lamaane fasaa'a waa xumaaday huwa shaydaanka ayaa xumaaday qariinan min jihati qariin xagga saaxiibtinimo cid lala saaxiibo allailahe shaydaan baa u liita wamaadaa calayhim oo maxaa korkooda ahaaday ay min adarar waa maxaa helaya wamaadaa calayhim oo korkooda maxaa ahaadee dhibaato ku dhacaysa ay min adarari low aamanuu hadday rumayn lahaayeen billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo anfaquu ay bixin lahaayeen mimaa rasaqahum allah ilaahay wuxuu ku arsaaqay wax ka mida ay bixin lahaayeen waxba ma heleen ee iyagaa loogu taag waayey wa kaana allah allana wuxuu ahaaday bihim iyaga caliimaa kii u ogaal badan ina allaha alle laa yadlimu ma dulmo ay innaasa mutacalaqa dulmiga soo qadaro aayadda kalaa tilmaantay ina allaha laa yadlimu nnaasa shayan walaakina annaasa anfusahum yadlimuun ina allaha alle laa yadlimu ay laa yadlimu nnaasa dadka ma dulmiyo mithqaala darah qudhaanjo wax leeg oo darada waxaa la yidhaha dhuudhicasada qudhaanjada yar ee cascas ayaa darada la yidhaha marka qudhaanjadaa yar wax leeg qadarkeed iyo wax kasii yartoona ilaahay cidna ma dulmo wa inta ku hadday ahaato hiya mithqaalu daradu qudhaanjadaa waxa leegay hadduu ahaado xasanatan wanaagna yudaacifahaa waabuu laablaaban yaa rabbi oo wayu'ti waxa uu ka siinayaa min ladunhu agtiisa ajran abaal abaalka oo cadiiman weyn fakayfa ay fa kayfa alamru sidee xaalkiiyo arrinku yahay idaa ji'naa markaanu ka keenno min kulli ummatin ummad kasta bishahiidin midku markhaati kaca waa nebigii loo diraye oo waji'naaanu ku keenno bika adigana nebi moxamedow calaa haaulaa'i kuwani waa ummadaade shahiida adoo ku markhaati kacaya xadiidka ibnu mascuud waxaa ku sugnaaday nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu yidhi qur-aanka igu akhri suuratu nisa uu ku akhriyey dabadeed halkaa markuu soo gaadhay cabdillaahi ibnu mascuud aayadda ah fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummah halkaa markuu soo gaadhay waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiidan ayaa rasuulka ooyo u yidhi xasbuk halkaa ku jooji rasuulka waxaa taabtay waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiidan ilan isaga weeyaan ka maragga ku furaya ummaddiisana waa u naxariis badnaa marka ibnuljawsi waxa uu ka odhanayaa fii kashfi lmushkili min xadiidi saxiixayn wa inamaa bakaa calayhi salaam cinda hadihi alaayati liannahu laa budda lahu min ashahaada rasuulku halkan wuxuu ugu ooyey mar alle markii la soo gaadhay shahiidan ilan ka ku markhaati kacaya ummadda waa nebi moxamed sal allahu alay wasalam wuxuu u ooyey liannahu laa budda lahu min ashahaada waayo lagama maarmayn bay u tahay nebigu inuu maragga ummadda ku furo kii gaboodfalee gafay iyo kii saxda ahaaba waa daruuri inuu maragga ku furo wاlxukmu calى اlmashhuudi calayhi inamaa yakuunu biqowli shaahi ka markhaatiga lagu furay xukumka la xukumayo iyo dhibka ku dhacayaana wuxuu ku imanayaa uun hadalka shaahidka ku furay maragga hadalkiisa ayuu ku mutaysanayaa xukumka ku dhici doona falamaa kaana huwa shaahidu wa huwa shaafic markuu rasuulku ahaaday ka isagu markhaatiga furaya ee kii gafay iyo kii beeniye kii kalaba kala caddaynaya wa huwa shaafic ka ergeynayana isaguuna uu yahay odhanaya yaa rabbi ummatii ila ummaddiisa dhibaato lama rabe kol hadduu ahaaday isagu ka maragga furaya wajihnaa bika calaa haaulaa'i shahiidan ka shafaacadiiyo ergada u ergeynayaana isaga uunu yahay bakaa cala almufaritiina minhum wuxuu u ooyey kuwii gaboodfalee gafey ummaddiisa ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam damqasho kuwa uu ka damqanayo ayaa rasuulku oohinaya ilmo uu xijisan waayo uu yidhi ibnu mascuudo halkaa ku jooji marka waa raxmatu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam bihadihi alumma kuwa gafeeye la cadaabayo ayuu ka damqanaya yani aad iyo aada u dhibsanaya alla waxau ihi yowmaydin maalintaas yawaddu waxay jeclaanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wacasaw rasuula rasuulka caasiyey low tusawaa in lala simo bihim iyaga alardu dhulka waxay la mid tahay gaalku yaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaba dee waxay tamaniyayaan ciid inay noqdaan markaa kuwii rasuulka caasiyee gaaloobay ee gaalnimada galay waxay tamaniyayaan low tusawaa bihim alardu in dhulka lala simoy ciid noqdaan walaa yaktumuuna allaha ilaahayna ka qarin maayaan xadiidaa war oo meelaha qaarkood waa kuwa ku dhaaranaya wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin halkanna waxba ma qarinayaan baa la yidhi waa sidee dee qiyaamada mawaatinteeda kala duwanoo meelaha qaarkood waxay isleeyihiin dafira malaha waxba idiin tariye kolka tala ku caddaatana waxba ma qarinayaane wax walba waa caddaynayaan alla waxau ihi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaanina walxaal antum idinku sukaaraa aad sikhraansan tihiin xataa taclamuu ilaa aad ogaataan maa taquuluuna waxaad leedihiin aad ku hadlaysaan walaa junuba ay walaa taqrabu salaata junuba salaadii ha u dhowaanina xaal aad jinaabaysan tihiin xataa takhtasiluu hadda haayadu waa walaa taqrabuudaasi haayo u tahay salaada idinkoo janaabaysan ha u dhowaanina xataa takhtasiluu ilaa aad maydhataan ha u dhowaanina ilaa caabiri sabiilin waddo kuwa ka gudbaya inaad tihiin mooyaane oo socota iyo safar ah oo iyagu ma maydhi la-aan bay ku geli may laakiin kol haddii loo malaynayo biyo la-aan way gebagabaysanoo way iska tukan waa marka tafsiirka la maro ilaa caabiri sabiilin macnaha ilaa an takuunuu musaafiriin tafsiir kale wuxuu odhanayaa ilaa caabiri sabiilin ay mujtaazii ariiqin ariiqii inaad ka gudbasaan mooyaano waxaa loo jeedaa laa taqrabu salaatana waa min tacbiiri lxaali wa iraadati lmaxalli eh ay walaa taqrabuu mawaadica asalaa meelihii salaada ha u dhowaanina yacni waxa weeyaan ilaa caabiri sabiilin xaaladaad jinaabaysan tihiin idinkoo waddo ka gudbaya mooyaan oo intaad albaabkaa ka soo gashaan masaajidkii albaabkaa kale ka baxaya mooyaane waayo jumhuur culamaa waxay qabaan cadamu jawaasi lubsi ljunubi fi lmasjid yacni ninka janaabada qaba masaajidka inuu ku nagaado inaanay bannaanayn marka taana waa lagu fasiray walaa junuban ilaa caabiri sabiilin xataa takhtasiluu ay walaa taqrabu salaata salaadii ha u dhowaanina junuba xaal aatiin kuwa janaabaysan salaadii ha agmarina xataa takhtasiluu ilaa aad maydhataan ilaa caabiri sabiilin waddo kuwa ka tallaabaya inaad tihiin mooyaan oo socoto ah oo markaa idinkoon maydhan kol haddaydaan biyo sidan dee way idin iska gebagabaysan oo sidaas idinku tukan wa in kuntum haddii aad ahaateen mardaa kuwa buka aw calaa safarin ama socod korkii ku sugan oo socoto ah aw jaa'a ama uu yimaado axadun axad oo minkum idinka idinka mid ihi min alghaayiti meeshii hoosaysay uu ka yimaado waxaa la yidhi alghaayit aslan luqada carbeed waxaa la yidhaha almakaanu lmutma'inu min alardi meesha hoosayse godan dee markii horena ilan guryahan dhisan iyo suuliyadani may jirine xaajada waxaa lala doonan jiray meeliba meeshay ka godan tahay baa loo xaajo tegi jiray marka waa sarbeeb oo qur-aanka asluubkiisa wanaagsan baanay ka mid tahay sarbeebtue meeshii godnayd markaad ka timaadaan waxaa loo jeedaa halkii xaajada lagu soo gudanayay markaad kusoo xaajo gudataan ee soo istijootaan ee ka timaadaan baa loo jeedaa aw jaa'a ma uu yimaado axadun axad oo minkum idinka idinka mid ihi min alghaayiti meeshii hoosaysay uu ka yimaado macnaha meeshii lagu soo xaajo gudanayey aa ku soo xaajo gudataan oo ka timaadaan aw laamastuma maa taabataan annisaa'a haweenkii iyaduna dee waa sarbeebta qur-aanko macnaha haweenkii aada isgaadhaan oo waa galmadii oo falam tajiduu dabeed aydaan helin maa anbiya aydaan helin fatayamamuu u qasda aslu tayamum waa qasadka markaa tayamuma waa u qasda fatayamamuu u qasta markaa saciidan wixii arlada korkeeda ah tayiban ee daahir ee wanaagsan ee dee najaaso aan ahayn ama fatayamamuu u qasta oo ku gebagabaysta saciidan ciid tayiban daahir ah sida aysarkuba hoosta uu ku odhanayo turaaban daahiran jalaalaynkuna uu odhanayo famsaxuu markaa masaxa biwujuuhikum wejiyadiinniyo wa aydiikum gacmihiinna masaxa waayo in allaha alla kaana waxa waade cafuwa kii cafis badan afuuran ee dembi dhaafis badan allah waxau ihi alam tara ee alam taclam miyaanad ogeyn nebi maxamedow iyo ruux kastoo mukhaaabowba ila aladiina kuwii miyaanad ogeyn uutuu la siiye nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabkii ka mid ah waa kuwii ahlu kitaabka ahaayee culimmadii yahuudeed ee kitaabkii towraad ahaa la siiyey kuwaa miyaanad ogeyn alam tara ey alam taclam miyaanad ogeyn nebi muxamedow iyo ruux kastoo mukhaaabowba ila aladiina kuwii miyaanad ogeyn kuwaasoo uutuu la siiye nasiiban qayb oo minalkitaabi kitaabka ka mid ah yashtaruuna xaalay iibsanayaan addalaalata baadida macnaha ay soo bedel qaadanayaan oo hanuunkii intay ka dhaqaaqaan baadi ay qaadanayaan wa yuriiduuna waxaanay doonayaan an tadiluu inaad ka luntaan bay doonayaan haddaad muslimiintii tihiin assabiila jidka waxaa la yidhi waa la macrifeeyo waayo jidka macrifadee la yaqaanaa waa jidka islaamka wixii kalaba waa nakiro ee barbar socdaa marka wa yuriiduuna waxay doonayaan an tadiluu inaad ka hallowdaan oo ka luntaan assabiila jidka la yaqaano ee islaamka ee toosan wallahu aclam